wasaaradda bilaanta ee qoqolinsaanka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo tababara anqobatihano ku mid ee bilaanta hubanku ee dowlad goboleedka hirshabeelle tababarkun oo laga gobaday magaalada jowhar ayaa weliba ku qayb galena hana ku mid ee odayaalka dhaqanka ulmaawudiin ururada bilaanta iyo marti sharaf kale walibana tababarka lanku hadlay doorka bilaantiyo ka leeyan doorashada hana ku mid ee ku qaybgalyaalka tababarka ayaa ku hadleen sidii oon argayan iyo weliba muhiimada usa leeyay barnaamijkan maanta muxuu aheetood ay wasaaraddu noo qabanayso waa barnaamij bulshadoo dhan ay ka qaybgelayso ee muxuu aheetood aragtina ay u yeelanaan bulshadu hadday wada kulanto inay wax qabsan karaan wax soo saari karaan maadaaman ay haweenkii ay magacu ku yaallo haddana haweenkii haddaan raggii garabka ka rogin wax ma qaban karaan waxaan rabnaa inaan isgacalshanno waxaan rabnaa inaan dal waxaa layidhi dadkiisa dhisto inaan muxuu ahetood wixii naga tegay aan ka daba tagno aad iyo aad aan u soo dhaweynaa barnaamijkaas degmooyinka waxaan leeahaa oo la xureeya qaarkoorna urura nooga shaqeeyo oo urura oo ewel dhisnaayaa jiro kuwa aan ururada lahaynna waxaan rabnaa inaan ururka lasoo dhiso wacyigelinta aan ka qayb galanno waxbarashada aan ka baahiyaha dadka mahay joogaan ayagaa oga haddii caafimaad haystaan hadday waxbarasho haystaan haddii muxuu ahetood horumar iyo shaqo abuur wax allaal wixii loo heli karo wasaaraddana aad iyo aadaan u taageeraynaa anunkuna waxaa waaye intaan qaban karno waa qabanaynaa kaalinta aan ka leenaha haweenka horyay ugu jireen haddana kollii qaybta ay kuleeyihin ay ka qaadanaan midaan doorashooyinka oo deegaanka deegaamaynta ah waa horyaa loo qabtay siminaaro badanaan galnay innaga waxaan nahay odayaashii maxuu ahaay arrintaas hore u gashay siminaaro badanaa noogulu qabtay welina xogaa istaakolo yar lee dhacay haddana diyaaraan u nahay in la daadihiyo oo sida laysugu soo dhowaan karo ama loo tixgelin karo arrintaas si degdeg e loo dhammaystiro diyaaraan u nahay haweenka qaybta ay ku leeyihiin qaybta koobaad ay ku leeyihiinba haweenka bismillaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa maryamo sheekh cabdi waxaan ka tirsanahay shabakadda haweenka degmada jowhar barnaamijkan ay noo soo diyaarisay ururka aan iraada ee wasaaradda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka oo lagu baranayay xasilinta iyo amniga iyo doorka doorashooyinka haweenka ay ka qaadan karaan golaha deegaanka barnaamijkaas waa barnaamij fiican waan ku faraxsanahay maadaama aan ka mid ahay haweenkii barnaamijka waxaa ka qayb galay dadweyne badan ayaa ka hadlay waxaa looga hadlay doorka waxqabadka haweenka ay ku leeyihiin doorashooyinka golaha deegaanka sidoo kale waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ah in odayaasha dhaqanka ay soo dhoweeyeen oo ay sheegeen barnaamijkan in ay wax la qaban doonaan haweenka maadaama golaha deegaanka looga baahan yahay in lagu qaybsanayo qabiil qabiil ayna soo marayso odayaashii dhaqanka sidoo kale waxaa barnaamijkan door mugle ka qaatay dhallinyarada qaybahooda kala duwan ee gabdho iyo haween isugu jira ururada haweenka ayaa qayb iyaguna ka ahaa oo ballanqaad sameeyey in ay qayb muhiima ka ciyaari doonaan xasilinta goobaha la xasilinayo degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe oo ay ka abuuri doonaan guddiyo haween ah maadaama haweenku ay yihiin lafdhabarka bulshada islamarkaana barnaamijkan uu kusoo beegmay xilli loo baahnaa sidoo kale waxay codsi direen wasaaradda arrimaha haweenka ayay codsi u direen oo ay sheegeen in barnaamijyadan la kordhiyo maadaama ay filayaan doorashooyinka golaha deegaanka inay door mugla ka ciyaaraan sidoo kale waxa ay sheegeen in qorshayaal ay u yaalaan haweenka heer degmo iyo heer gobol oo ay rabaan inay ku dhaqaaqaan balse ay la kaashan doonaan hadba sida ay ula soo gudboonaato maadaama aniga marka aan ka mid ahaa ururkii haweenka ee degmada jowhar waan soo dhoweynayaa waan bogaadinayaa barnaamijkan ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha haweenka iyo xuquuqul-insaanka oo kaashan u n d b ay qayb ka tahay barnaamijkana ay kaashanaysay wasaaraddan